galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa maalin salaaso ah bisha februarina waa afar iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika idaacadayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjan
xaaladu hadda waa xaalad oo aan aada u fiicnayn xaalad dagaalahooda dadkii magaaladooda ka taxkaxeen intii badneed oo shacabkii magaalada wuu ka baxay hadeerna laakiin bari saddexda saaca xabad waxay ka bilaabatay dhinaca galbeed ee magaalada oo qolooyinkii waayahan isku hayay dhexdo ka dhexaysa marka adugu xabadaasa maanta o dhan socotay duhurka waa la tukaday ee weli socota
kaasi waxau ahaa cumar xasan xaaji oo ka mid a dad ku nool magaalada guraceel oo ka hadlaya dagaallo kale oo ka soo cusboonaaday halkaasi waraysi ayaanu idinkaga haynaa
waxaa loo baahan yahay runtii in ay dadku aynan yani ayna iska bedelin siday ay u noolaayeen ama siday yani ay u u shaqaysanayeen ama xita tegitaanka nolol iyo waxaas waxaa loo baahan yahay in geesinimada tuso dadka oo aan iyo waxaa loo baahan dadku inay wada hadlaan kaasi una wuxuu ahaa jaylaani maxamed xuseen madaxa hay-adda xidhiidhka islaamka iyo maraykanka ee minnesota oo cambaareeyey hanjabaadda dhowaan ka soo baxday ururka al-shabaab waraysi ayaannu idinka haynaa qodobada kaleed barnaamijka galabnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida barnaamijkii dooda gaaban kii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka
kooxda daacish ayaa afduubtay ugu yaraan sagaashan qof oo u dhashay dalka siiriya oo haysta diinta kiristaanka urur u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo fadhigiisu yahay dalka britain oo dusha kala socda xasaradaha ka taagan dalka siiriya ayaa sheegay in maleeshiyaadka daacish ay afduubteen dadkan kadib markii ay la wareegeen deegaanada lagu magacaabo tel shamiram iyo tuulooyin kale oo ay degan yihiin dadka asiiriyiinta ah ee ku nool gobolka hasaake afduubkan ayaa yimi kadib iska hor imaadyo ka dhacay deegaankaas oo u dhexeeya ciidamada kurdiyiinta iyo kooxda daacish kurdiyiinta ayaa weeraro ka bilaabay xuduudda dalka ciraaq iyaga oo taageero ka helaya ciidamada cirka ee isbahaysiga maraykanka hogaaminayo
fallaagada ka dagaalanta dhinaca bariya dalka ukrain ayaa sheegtay inay bilaabeen in hubka culculus ay kala baxaan furimaha dagaalka sida uu qorayo heshiiska xabajoojinta ah ee dhowaan la gaadhay edward bazarun bazurin oo hogaamiye sare oo fallaagada ka tirsan ayaa sheegay in labixidda hubku ay bilaabatay sagaalkii aruurnimo ee maanta xilliga maxalliga ah labixiddan hubka ayaa si madax bannaan aanan loo xaqiijin saraakiisha milatariga ee ukrein ayaa arrintaasi aanan ka jawaabin hase yeeshee waxay ku adkaysteen inaanay hubkooda kala bixi doonin furimaha dagaalka intuu dagaalku sii socdo xukuumadda kiyev ayaa sheegtay in dagaaladu ay talaadada maanta kasii socdeen meel u dhow magaalada dekedda leh ee mariupol iyo meel u dhow magaalada kale dibalsiv magaalooyinkan ayaa waxaa toddobaadkii hore qabsaday fallaagada ruushka raacsan rabshadaha ayaa keenay in shaki laga qaado in xabajoojinta oo la doonayay inay dhaqanka shan iyo tobanka bisha februari ay keeni karto dagaalka oo joogsada dagaalada ayaa waxaa ku dhintay tiro ka badan shan kun iyo lix boqol oo qof dagaaladaasoo socday tobankii bilood ee u dambeeyey ururka amnigiiyo iskaashiga yurub oo dusha ka eegaya xabajoojintan ayaa la filayaa inuu golaha maanka warbixin siiyo xilli dambe oo talaadada maanta ah dalka gariiga ayaa u soo bandhigay dalalka deymaha ku leh ee midowda yurub qodobo kala duwan oo ka hadlaya dibuhabayn dhinaca dhaqaalaha ah taas oo qayb ka ah in loo sii kordhiyo deymaha la siinayo muddo afar bilood oo dheeri ah afhayeen u hadlay ururka midowda yurub ayaa boggiisa twitter-ka ku sheegay salaasadii maanta in xukuumadda gariigu ay xilligii loo qabtay kusoo gudbisay qodobadii dibhabaynta dhaqaalaha faahfaahin badan kamuu bixin qodobadani waxaay yihiin laakiin ilo ku dhowdhow midowda yurub ayaa sheegay in qodobada ay soo gudbiyeen dalka gariigu inay yihiin kuwo si weyn u horseedaya bilow wanaagsan
maxkamad ku taalla dalka indonesiya ayaa diiday raacfaan la doonayay in lagu cafiyo laba qof oo austraaliya u dhashay oo daroogada ka ganacsada kuwaas oo dil lagu xukumay arrintan ayaa xumaysa xiriirka labada dal ee indonesiya iyo austraaliya madaxweynaha indonesiya joko widodo ayaa diiday inuu cafis fidiyo u fidiyo labadaasi maxbuus maxkamadda magaalada jakarta ayaa iyaduna talaada maanta go'aamsay in madaxweynuhu awood u leeyahay arrintaas go'aankiisana ayna maxkamaddu ka dabategi doonin dowladda australia ayaa culays diblomaasiyo weyn saartay indonesiya si labadan maxbuus dilka looga badbaadiyo mayuran sukumaran iyo andrew chan oo ah labada maxbuus ee australia u dhashay ayaa waxay u diyaarsan yihiin in rasaas lagu dilo madaxweyne widodo ayaa talaadada maanta ku adkaystay in xukuumaddiisu ay fulin doonto dilka labada reer austraaliya iyo sagaal kaloo dil sugayaalah waxaana uu daladaha reer galbeedka uga digay inay isku dayaan inay baajiyaan arrinta dilka lagu xukumay dadkaasi labada reer austraaliya ayay ahayd in la dilo bishan februari hase yeeshee muddo bila ayaa dib loo dhigay arrintaasi oo lagu macneeyey sababo dhinaca lojistikada ah
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dagaallo kale ayaa ka soo cusboonaaday magaalada guriceel ee gobolka galguduud saaka kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka ahlusunna waljamaaca ugu yaraan hal qof ayaa la sheegayaa in uu dhintay waxa kale oo lasoo sheegayaa tiro door ah in ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi haddaba sida dagaalkaasa ku bilowday iyo sida xaaladda magaaladu ay xilligan tahay ayaa maxamed cabdi sandheere uu ka waraystay cumar xasan xaaji oo ka mid ah dadka ku nool magaaladaas
waa mahadsanta walaal xaaladdu hadda waa xaalad oo aan aada u fiicnayn xaalad dagaal ahooda dadkii magaalada ka taxkaxeen intii badneed oo shacabkii magaalada wuu ka baxay hadeerna saakbari saddexda saaca xabad waxay ka bilaabatay dhinaca galbeed ee magaalada oo qolooyinkii waayahan isku hayay dhexdoo ka dhexaysa marka adugu xabadaasa maanta o dhan socotay duhurka waa la tukaday ayaa weli socota hadda wa waxaan isleeyahay sideedii wax la jiro waayo dhinacan kale hadda dana oo oo bariga oo ciidamada ugu uguba xooga badan isku hor fadhiyeena ay hadda xoogaa yara xabado ka dhece aniga hadda ruuxiga haddan kula hadlayo meel oo derbi oo magaalada dhexdeeda xaafadan aan derbi ku jira marka waxaad ka gabanaysaa xabadda dhacaysa ha ha xabadda dhacaysa ma waa adiga hadda ruuxa waa ka maqli karta haddaan isleeyahay telefonka haddii aan codku googoy ha wiiga wiiga yara fog yahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad tiri waa la qaxay dadkii magaalada waa laga qaxay bal inagoo khasaaraha dagaaladii maanta intaad ka ogtahay ku weydiin doonaa dadku xaggey say u qaxeen tira intee lag baa qaxday xaggee la aaday
waa maadsanta walaal waa dadkan degmada gurceel waa magaalo kamid ah magaalooyinkii dawladda dhex kadib aad usoo kobcay oo dhismay oo marka laga reebo gobolada dhexe magaalada la yidhahdo galkacyo iyo beledweyne oo kale marka laga reebo magaalada saddexaad oo ugu baabulooyinka badan inay taan aada ugu rajo weynahay dadkii baabulooyinka isla ekaayo dhoobnaay waxay ku qaxeen adiga tobankii bishaan ciidamo ahlusunna waljamaaca oo deegaanka awalka ku jira waa dhexa ka baxay ayaa yimid kuwaas markay yimaadeen qoladii joogtay waa xoogaa yaro looga xoog roonaaday kuwaas way ka baxeen kuwiyaa marka waxay fadhiyeen bariga magaalada qoladaana magaalada maamuli jirtay dee laba ciidan oo iska soo horjeedo magaaladii dhex fadhidana waxa waaye shacabku ma aamini karaan qof walba ilmihiisa uu la baxay meelahan oo biyaha ah oo tuulooyinka u dhadhow magaalada geesaha ka xigay uun ay dhooban yihiin oo ilmihii iyo dumarkii way halkaas ku silacsan yihiin marka waa dadku qof walba uu ka baxay dee laba ciidan iska soo horjeedo oo aan xabad iska dayihiin waxa waaye qof isku aamino naftiisa ku aaminaysa ma laha magaalada waxa joogaa waa dad oo dadka waaweyn oo xagga dhalinyarada iyo u badan oo ayagu markay xoogaa yar xabadu ay kululaato nimba meel gelayo derbi isku aadinaya haddii kalena lugu cararba uga faka karo ilmo iyo islaamo ma carari karaan marka magaalada saas dadku waa maxaan meelaha baadiyaha ah oo ku khaareereysan gurceelayna ku silacsan yihiin oo muddo dhowr iyo toban beriya ay qax ku yihiin oo aan biyo iyo hoos meel hoosle aan ahayn hataa xilliga lagu jira hadda waa yara xilliga oo jiilaalka ah oo qoraxda ay kula shaqeeya dadka xaggaas ku silacsan yihin kulle banaanka ku baxsan yihin waan gartay bal khasaaraha dagaaladii maanta soo bilaabmay ilaa saakas aad ii sheegtay ilaa haddana socda maxaad ka og tahay ood nooga sheegi kartaa wallahi saaxiibow dee horta xabad socota oo hadda dhacaysa khasaaraheeda waxa uu sheegi kara nimanka dhex marayso laakiin shacab ahaan annaga waxaan maqalan aragnaaho waa un wix ama isbitaalka la keeno ama annaga aan naqaano qof hebel oo naqaano ku dhacdo kale waaye marka waxaan isleeyahay khasaaruhu weli lama ogaa karo intuu yahay hadda aniga ilaa shan qof camal oo dhadhaawac aho oo shacab u badanan hadda la ii sheeg sheegoon maqlay ilaa laba ciidamada dagaalka iskula jiro dhimatana waa la ii sheegay iyagana oo meesha weli dagaal ka socda yaalla sida la sheegayo laakiin de annaga inka tagno sooma arki karno oo xabadaa meesha ka socota waan gartay waad ii sheegtay qayb ahaan magaaladu siday usoo kobcday wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya oad sheegtay in aad qiyaastaada inay tahay magaalada saddexaad ee ugu weyn gobollada dhexe ee soomaaliya bal dhaqdhaqaaqyadii ka socday ee dhinaca waxbarashada iyo ganacsigeed waxay iga sheegtid iyo sida ay dagaaladani u saameeyeen waa mahadsan tahay walaal magaaladan gurceel waa hadda degmo ahaan waxaan umalayahaa dowladda dhexe hadda degmo uma uma magacaabin oo degmo ahaan uma sharciyeysnayn inkastoo dowladihii dhexe kumeel gaarka ahay ay ugu dhawaaqeen inay degmo tahay waa magaalo aad baa bolutionkeedu u badan yahay wixii labadii kun ilaa wixii kasii dambeeyey aada u kortay dhinaca waxbarashada haddaad tiraahdo magaalo ilaa heer jaamacadeed ardaydii ugu horreeyay jaamacad ka baxday sanadkii dhawaayay hadda ay ka qalin jebiyeen oo oo digriga koowaada jaamacadda baajkay ka qaateen ilaa dugsiyaal sare oo xayn oo ilaa shan lix afar meelahaas oo dugsiyaal saraa hoose dhexo ilaa iyagana tobaneeye ku dhadhow way leedahay dhinaca ganacsiga waa magaalo aada ganacsigooda koraayo hadda intaan sheegaa oo magaalooyinka aan ku xeeran oo dhan magaalada ugu dhinaca ganacsigeeda ugu horeyda waayo meesha haddii populationkeedu badan yahay ganacsigeeduna uu kobcayahay aada u soconay marka adiga magaalada saasay magaalo horumarsan oo run ahaantii dagaaladii soomaaliya ka dhacayay oo wixii dambo dee wixii maxaakiimtii ka dambeyday ururadii waddanka qabsanayay iyo adigu waxyaaba noocaas o dhan hadda magaaladan al-shabaab waxaan umaleyahaa inaysa wax badan qabsan oo wax yaroo adigu waxay joogeen aan isleeyahay muddo bil ka yaray xukumayeen kadibna waxaa ka bixiyey ahlu sunna oo ka saartay shabaab meesha intii marka shabaab waddanka soomaaliya haysto dhan waddankaasi la caburinaya magaaladan waxay ahayd magaalo hore u kacdo dee dadka qof walba oo dantiisa hore u raadsado aan qolo gaaran la xakamayhayno waa waxa inay horumarto dhaqaaqada keenaya waa nabad waxay kusoo naaloonaysa ilaa toddoba sano sideed sano agteeda ahoo ka badan oo aan wax kasoo ka dhicin hadda xabadaana problemka ugu horeyda walahi iyaduna dib bay udhigaysaa magaalada oo waa wa wa wa waa caqabad soo wajahday magaalada ay ka ay noqonaysaa kulley waa uun day ammaan iyo eed leedahana waxaan isleeyahay waa xoogaga isku haya kulley lagula xisaabtami doona lakin magaaladan waxay ahayd magaalooyinka aad u kobcaya oo horumarka fiican ka socda soomaaliya
kaasi wuxuu ahaa cumar xasan xaaji oo ku sugan magaalada guriceel oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a maxamed cabdisan dheere
dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiinna jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed haddii aan ku cesho waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka suuqa weyn ee moll of america ee gobolka minnesota kadib markii ay maleeshiyada ururka al-shabaab ku hanjabtay inay weerar ka geysan doonaan suuqaasi weyn iyo suuqyada kale waaweyn ee ku yaalla waddamada reer galbeedka bulshada soomaalida ee gobolka minnesota ayaa si xoog badan u cambaarayay hadalla ka soo yeedhay ururka al-shabaab jeylaani maxamed xuseen waa madaxa hay-adda xiriirka islaamka iyo maraykanka ee gobolka minnesota haaruun macruuf ayuu uga warramay dareenka bulshada
mayda hanjabadu waaska waxa weeyaan mid runtii ay warbaahinta maraykanku ay qaateen oo ay iyagii markaa ay soo hordhigeen yani bulshadahoo dhan in si loo fiirsado marka horta war baan ka sugnay qolooyinkii amniga nabad sugidda oo runtii ili uma aragno inay dhib weyn ku haysato bulshada marka de kolley bulshada muslimiinta maraykanka gaar ahaan soomaalida magaalada jooga baqdin dhinaca ka imanaya dee yani dhibaatooyinkan maga wadanka hadda ka jiro kale in inay iyagana soo gaaraan oo ah muslimiinta cus- cushuuriyadda hadda ku socota in ay dadkii ay u arkaan oo ay dib ugu noqoto cajalkan oo kale taas waa iska jirtay waa gartay marka bulshada ayaa isku timi runtii oo cambaarisay goormaa isu timaadeen
ha bulshada isku timid oo cambaarisay cajaladii iyo wixii ay ay ay sheegeen oo runtii de aanan u arkin wax ama arin degdega oo ama dhib degdega oo runtii loo baahanya taxadir badan waa gartay laakiinse haddana ay gelisay dee baqdin iyo walwal waa gartay marka markaad cambaarayseen maxaan ku idhahdaa cambaarayntiinu waa mid nooceeya
runtii waxaa isku timid bulshada soomaalida oo ay isku wada jireen culamo iyo iyo runtii dadkii maaragtay magaalada u taliya marka waxay cambaaristu waxay ahayd de inaan u arkano qolooyinkaas al-shabaab iyo ajalada soo dagaya iyo kuwa kaleba inay runtii yani mathalan diinteena iyo dadkeena marka sidaas oo kale aan ambaaris u sameyn waa gartay maxaa ka iman karaa cajaladdan horta baqin lababa dadku inay dee baqaan dadkaana muslimiinta ahayn wadanka jooga eena runtii la socon siyaasadda qolooyinkan argixisada oo dhan oo runtii ayagu arkeen yani dab dhici karta iyo de dadka muslimiinta oo dhulka jooga oo runtii iyaguna u arkaya inaguna dhib ku dhib uga iman karto dhibkaasoo ah baqdin iyaguba ay ka baqayaan dadba hadda yani dhib gaarsiin kara muslimiinta wadankan jooga gaar ahaan saddexdii qof ee dhalinyara la dilay magaaladii north carolina ama degmadii north carolina waa gartay marka yani dadku waxyaabahaas oo dhan ba ayay ayaa isku soo biiray waa gartay ma idinla soo xiriireen hay-adaha amniga amniga laamaha amnigu ma idinla soo xiriireen waxa idin weydiiyeen wax ama iskaashi wada shaqeyn oo idinka raadiyeen ama macluumaad kaloo isdhaafsateen may laakiinse haddana iyagiiba iyagiiba hadlay oo de iyagaba waa la weydiiyey arrinka siday u arkayeen iyaguna waxay yidhahdaan arrinka uma arkan oo wax degdeg oo runtii dhib ku haya magaalada waxayna u arkeen iska cajalada cajalado aana ka duwanaya wixii hore lasoo diri jiray
waa gartay haddaan ku weydiiyo maalmaha iyo toddobaadyada soo socda maxaad kula talin lahayd bulshada soomaalida waxaa loo baahan yahay runtii in ay dadku aynan yani ayna iska bedelin siday ay u noolaayeen ama siday yani ay u u shaqaysanayeen ama xitaa tegitaanka ama ololka iyo waxaas waxaa loo baahan yahay in geesinimo la tuso dadka oo aan iyo de waxaa loo baahanya dadku inay wada hadlaan oo dadkan dadkan gale wadankanala degan inay ogaadaan inay yani bulshada maraykanka joogto special gaar ahaan soodaadiin dad amniga iyaguba ilaalinaya
kaasi waxau ahaa jiilani maxamed xuseen oo a madaxa hay-adda xiriirka islaamka iyo maraykanka ee faraca gobolka minnesota harun macruuf ayuu ugu warramayey khadka telefoonka ee magaalada minneaboles
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socontaan idaacaddeenii galabnimo waxaa soo kordhaya cabashooyin ka imanaya kalluumaysatada xeebaha puntland oo dhibaatooyin badan ka sheegaya maraakiibta jiriifka kuwaasoo ku soo badanaya xeebaha soomaaliya gaar ahaan deegaanka eyl degmada eiland idhaahda ee gobolka nugaal wariyaha v o a nuux muuse birjeeb ayaa warbixinta arrintaas ku saabsan nooga soo diray halkaas
kalluumaysatada xeebaha puntland ayaa sheegaya in dhibaato xoogan ay ku hayaan maraakiibta jariifka oo ku soo badanaya xeebahooda waxaana ay tilmaameen intaasi ay caqabad ku noqotay inay sii kalluumaystaan cabdidaahir mahad bulxan waxa uu ka mid yahay dadka ku dhaqan degmada eyl maraandhowaan kula kulmay isla eyl wuxuu v o a u sheegay dhibaatada badda ka haysata walaal xilligan maanta markaan kalluumaysatadii maanta badda ku jira la sheekaysano horta iyagoo gacan maran maryuhuna ka qoyan yihiin qalabkii ay siteenna ay waxba ugu jirin bay badda ka soo baxaan sababta kaliftay waxay yidhaahdeen baddii waxaa xaalifiyey maraakiib oo ku jidha mideeda labaad haddaanu dooyaha ku shaqaysanayno qalabkaiyo damacnaha ku dhiganno maraakiibtii baa nagu soo weerarayso waxay noo arkaan inaanu burcad nahay oo waxba kama keensanayo oo gacan maran ayay ka soo baxaan xilliga maanta ah hadday wax la imaanayaanna daafaha ka yaran iyo milgada yaryarka ah bay wax ku laakiin baddii shishe innaga gacalino kuma jidho gudoomiye ku-xigeenka degmada ayl faysal khaliif wacays oo aan wax ka weydiiyey cabashada kalluumaysatada ayaa tilmaamay dhibaatada jirta maraakiibtana jiriifka ah deegaanka degmada ayl dhibaato aad u fara badan bay ku hayaanin dhibaatadaasna waxaan u malaynaya waa dhibaato muuqata oo muddo aad u fara badan maamulka degmada iyo shacabka oo isku duwanba ay ka hadleen runtii dadkii kalluumaysatada ahaa oo deegaankan ka kalluumaysan jiray waxaan is oran karnaa kalluumaysigii faraha unbay ka laabteen waxyaabaha ugu weyn oo kalifay inay faraha ka laabtaan waxaa keenay maraakiibtaas sida sharci darrada ah oo kalluumaysanaya deegaanka degmada ayl maraakiibta shisheeye ee hoganaya xeebaha saameyntooda ma yara waxyaabaha ugu daran oo mar walba ay dareemaan in waxaa ka mid ahaa dadkii kalluumaysatada ahaa shabagoodii kalluunka ay ku jilaabanayeen markii ay baddi ay geeyaaniin waxaa laga yaabaa subaxa dambe ay baddi ay aadaaniin inay arkaaniin shamaagahoodii oo googo-an ama meeshiiba aysan oleyn taasna waxaa sabab u ah maraakiibtaas jiriifka ah ayaa qaadanaya oo googoynaya marka arrimahaasunbay ku dareemaan dee dhibaatada maarta deegaanka ay ku hayaaneen iyo kalluunkiiyo aad u yaraaday kalluumaysatada ayaa arrintaasi ku waayey hanti badan oo ay badda saareen sida uu tilmaamayo cabdikariin maxamed aw cabdi oo isagana ka mid ah kalluumaysatada reer ayl arrinta baddaas naga haysata badda waxaa weeye jiriiflihii baa wuxuu yimi goobihii ay ka kalluumaysan jiray dadka tabarta daran oo wata saxiimadaha iyo doonyaha yareer ay ku kalluumaystaan waxaa dhacday maalin dhoweyd oo ugu dambeysay intii jiriiflihii uu soo galay xeebta degmada beesha bedey wuxuu ka qaatay ilaa toban doonyood jilbihii ay badda dhigteen oo u dhigteen libaaxa iyo shabaagihiiba halkaasna waxaa ku cayroobay ilaa iyo dhowr iyo toban doonyood doonta ugu yar qalabka ay badda dhigato lacagta ugu yar waa shan kun oo doolar shantaa kun haddii badda la dhigo oo habeenkaas jiriif qaato si aad uga soo kabatid way adag tahay dhibaatadaasaa badda naga haysata waxaanu ka codsanaynaa dowladda iyada puntland iyo tandhexaba in jiriifkaas nagu haya faraha badan oo baddayada xaalufiyey oo aanu la wareersannahay oo aanu nafiya maalba intaanu waxaanu gelin ku weynay inay wax ka qabtaanin ama ka hadlaanin ama ay awood u sheegtaanin maamulka degmada ayl ayaan weydiiyey ka maamul ahaan qaabka ay arrintaasi wax uga qaban karaan
wallaahi horta maraakiibtaas dee kolleyba cid wadatana la garanbaya macnaha loomana dhowaan karo waxaana cad haddii loo dhowaado maraakiibtu inay hubaysan yihiin oo rasaas bay ku jawaabayaan kalluumaysatada goorta aagooda ay kusoo dhowaadaanin arrintaas anagu ka maamul ahaan waxyaabaha aan awoodaan u leenahay ama aanu ka qabanay oo keliya aanu samayn karno waxa weeyaanin inaanu maartay dhibaatadaas deegaanka ka jirta inaanu maartay u gudbino cidda ay khusayso cidda kuwaadoo mar walba aanu kala hadalno aan u gudbinana waxaa ka mid a xagga dowladda oo mar walba aan u sheegno dhibaatadaas deegaanka maraakiibtaas ay ku hayaanin dowladduna waxay noo sheegtaa mar walba arrintaas inay wax ka qaban doonto haddana waan aaminsanaya insha allah kolleyba dalku dowlad buu leeyahay iyadaa mas-uulka ah xilli kastaba ha ku qaatee mar unbaa kolleyba ay wax ka qaban doonto dee rabbiidmo dadka ku dhaqan xeebaha ayaa qayladhaan u diray maamulka puntland iyo dowladda dhexe si loo badbaadiyo kheyraadka badda run ahaan waxaan odhan karnaa burcadda maanta ka jidha deegaankan ama soomaaliya oo dhan waa dadka dibadaha ka yimi maraakiibtoodii iyo dooyahoodii kulli alaabtaa weeye baan leeyahay burcad kaloo maanta ka jira deegaankan ma jirto burcad iyagaa ka ah iyagaa baddayadii boobay iyagaa waxayagii qaatay iyagaa dhibaatadaa noo geystay iyagaa mataqana dadkii soomaaliya waxay ka dhigeen dad sabool ah oo waxba aan gacanta ku haysan maadaamay taasi dhacday dowladayada sidha maanta puntland waxaan codsi baan waxaan u samaynaynaa badii maadaamaan horena uga qaylinay inay gurmad xoog la fidiyaan inay badii ka soo wardoonaan inay badii ilaaliyaan inay badeedii dhacan tahay inay u arkaanin dowladda dhexqudheeda iyadana waxaan leeyahay war badii maantay dad dibadeed baa ka faa'iidaysanaya banaankeenu ka jiraay war badii gacan anagu kuma hayno dadkii badda ka shaqaysanaysa haddaanu nahay badii gacanta iyada maanta kuma jidho way ka baxsan tahay haddaba sidaa hala ogaadaan leeyahay arrimaha jariifka ayaa la tilmaamaa in ay ka mid tahay waxyaabaha dhaliyey falalka burcadbadeeda soomaalida oo iminka muddo laga nastay haddaba arrintan ma soo celin kartaa mar kale waxaan su-aashaasi weydiiyey guddoomiye ku-xigeenka degmada ayl faysal khaliif wacays runta markii laga hadlo oo xaqiiqda laga hadlo waxyaabihii burcadbadeed sababay inay bilaabato macna waxaa ka mid ahaa maraakiib aad u fara badan oo jiriifa oo badii soo galay sidaasunbay burcadbadeedii ay ku bilaabatay xaaladeeda markii dambena meeshay ku dambeysay waynu isla garanayna haddii ay sida tan maraakiibtan jiriifka ay kusii socdaanin oo ay sii bataanin waxaa noo muuqata saacadba saacadda ka dambaysa inay kasoo badanayaanin waa suuragal macnaha arrintii burcadbadeedu inay dib usoo noqoto haddii arrintaas aan si deg degan wax looga qaban dadka xeebaha ku dhaqan ayaa tuhunsan in maraakiibta jariifka ee xeebaha puntland kusoo badanaya ay qayb ka yihiin madax ka tirsan dowladda iyagoo soo qaadanaya tijaabooyin ay sameeyeen waxaana isiri jiriifkaas meel kasta waa loo joogaayo saaka haddaanu qaylino garowa u qaylino isla saacaddii la qayshay xilli ku dhow isagoo kala wareegay baad arkaysaao dad la shaqeeyaa meelaha ka dhow baanu isleenahay marka jiriifkaas waana dhibay waana dhibay annaguna waiska qaban weyn
maamulka puntland ayaa in badan ku celceliyey inay wax ka qabanayaan dhibaatada ka socota xeebaha puntland iyadoo weliba ay jiraan ciidamada badda puntland haddana weli ma jiraan wax muuqda oo puntland ay ka qabatay cabashada kalluumaysatada marka laga tago inay u arkaan dhibaato xooggan nuux muuse birjeeb v o a garowe
idaacadda habeenimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda siddeedda ilaa sagaalka fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxa aan ku celinaa midda toddobada ilaa siddeedda fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee v o a sii daynayso siddeedda fiidnimo ilaa sagaalka fiidnimo hawdayma la'aan waxaanaad magaalada muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye hargaysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda f m-ta ee v o a iyadoo boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda s b c
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a ee magaalada washington waxaanu gudagelaynaa qaybihii labaad ee barnaamijkeena galabnimo waxaana inoo soo socdaa warbixin inooga timid magaalada jibuuti xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa kaleoo naga xasuusinaa in barnaamijka dhallinyarada ee waa go'aankaaga eed hadda maqlayseen xayeysiiskiisa oo habeenka talaadada baxa sidoo kalena qayb kale oo aannu sii balballaadhinay aad dhegaysan doontaan habeenka khamiista ee uu jimcuhu soo gelayo intaas ka horse warkii caalamka
kooxda daacish ayaa afduubtay ugu yaraan sagaashan qof oo u dhashay dalka siiriya oo haysta diinta kiristaanka urur u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo fadhigiisu yahay dalka britain oo dusha kala socda xiisadaha ka taagan dalka siiriya ayaa sheegay in maleeshiyaadka daacish ay afduubteen dadkan kadib markii ay la wareegeen deegaanka taal shamiram iyo tuulooyin kale oo ay degan yihiin dadka asiiriyiinta ah oo ku nool gobolka xasaake afduubkan ayaa yimi ka hor iska horimaadyo ka dhacay deegaankaas oo u dhexeeya ciidamada kurdiyiinta iyo kooxda daacish kurdiyiinta ayaa weeraro ka bilaabay xuduudda dalka ciraaq iyagoo taageero ka helaya ciidamada cirka ee isbahaysiga dalka maraykanka hogaaminayo
fallaagada ka dagaalanta dhinaca bariya dalka ukrain ayaa sheegtay inay bilaabeen in hubka culculus ay kala baxaan furimaha dagaalka sida uu qoraya heshiiskii xabajoojinta ahaa ee dhowaan la gaadhay edward bazarin oo ah hogaamiye sare oo fallaagada ka tirsan ayaa sheegay in la bixidda hubka ay bilaabatay sagaalkii aroornimo ee maanta xilliga maxalliga ah la bixidan hubka ayaa si madax bannaan aanan loo xaqiijin saraakiisha milatariga ee ukrain ayaanan arrintaasi ka jawaabin hase yeeshee ku adkaystay inaanay hubkooda la bixi doonin kalana bixi doonin furimaha dagaalka uu hadda dagaalkaasi oo hadda sii socda xukuumadda kiyef ayaa sheegtay in dagaaladu ay talaadada maanta kasii socdaan meel u dhow magaalada dekadda ee mariopol iyo meel u dhow magaalada kale ee debalsiv magaalooyinkan ayaa waxaa toddobaadkii hore qabsaday fallaagada ruushka raacsan dalka gariiga ayaa usoo bandhigay dalalka deymaha ku leh ee midowda yurub qodobo kala duwan oo ka hadlaya dib u habeyn dhinaca dhaqaalaha ah taas oo qayb ka ah in lasii kordhiyo deymaha la siinayo muddo afar bilood oo dheeri ah afhayeen u hadlay ururka midooda yurub ayaa bogiisatu weerarka ku sheegay salaasadan maanta in xukuumadda gariigo ay xilligii loo qabtay kusoo gudbisay qodobadii dib u habeynta dhaqaalaha faahfaahin badan kamuu bixin qodobadani waxay yihiin laakiin ilo ku dhowdhow midooda yurub ayaa sheegay in qodobada ay soo gudbiyeen dadka dalka gariigo inay yihiin kuwo si weyn u horseedaya bilow wanaagsan
maxkamad ku taala dalka indonesiya ayaa diiday raacfaan la doonayay in lagu cafiyo laba qof oo austraaliya u dhashay oo daroogada ka ganacsada kuwaas oo dil ku xukuman arrintan ayaa xumaysay xiriirka labada dal ee indonesiya iyo austraaliya madaxweynaha indonesiya joko widodo ayaa diiday inuu cafis u fidiyo labada maxbuus maxkamadda magaalada jakarta ayaduna sheegatay talaadada maanta inay go'aamisay in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu arrintaasi raacfaan ka bixiyo go-aankiisana ayna maxkamaddu ka daba tegi doonin dowladda austraaliya ayaa culays diblomaasi oo weyn saartay indonesiya si labadan maxbuus dilka looga badbaadiyo mayuran sukumaran iyo andrew chan oo ah labada maxbuus ayaa u diyaarsan in rasaas lagu dilo
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad nagala socotaan halkana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinka imanaysa haatanna dalka jabuuti hay-adda caalamiga ah ee socdaallada ee i o m ayaa jabuuti kusoo gebagabaysay siminaar looga hadlayo xeerarka isku socodka iyo ilaalinta dadka nugul ee safraya sida caruurta iyo haweenka wariyahayaga dalka jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixintan nooga soo diray hay-adda caalamiga ee isu socodka dadka xuduudaha ka gudba ee i o m ayaa soo gebagabaysay aqoon kororsii socday saddex cisho oo lagaga hadlayay xeerka caalamiga ee isu socodka dadka gaar ahaan ubadka tahriibka ee u nugul in la isticmaalo oo waxyeelo loo geysto mashruucan waxaa maalgeliyey midowda yurub iyadoo ujeeddadu ay tahay sii xoojinta xidhiidhka iskaashiya heerka degmo ee gurmadu fidinta iyo daryeelka dadka ka tahriiba marinka xeebeed ee badda gacanka cadmeed jibriil cusmaan hufane oo ah xogeeyaha guud ee guddida qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka jabuuti ayaa marka hore faahfaahin iga siiyey mashruucan horta waxaa jirta meesha horta isku socod kugu jira dadkan tahriibka isku socod waxaa jira dee tii xeerka ahayd ee sharciga ahayd iyo tii sharci darada iyo tii sharci darada ahayd tii sharci darada ahayd oo inaku dee waxaad eegtay markaad eegtay magaalada jawariyada joogtay inaku waxaan joognaa meel muhiima meel afka qaadan ay ku yidhaha meel transit lasii maro loo sii maro oo badanka inaku waxa weyaan waxa ay yidhaahdaan free migratoire yaroo jira oo ka imanaya maad aragtay amba wadanadiina jaarka dadkaa tahriibayana ay ku socdaan maad aragtay amba yeman ku socdaan amba kasii gudbayaanoo xaggaa sacuudiga ku socdaan marka dad badanoo xerdara in kusoo maraya way jiraan kolkol dhibaatooyin kala kulmaya dhibaatooyin kala kulmaya amba ha noqoto markay xaggeena sii marayaan amba beri markay sii marayaan iyo badba markay marayaanba markay xitaa amba yabanta ma dhex marayaan amba sacuudiga laftigiisa markay dhex marayaan marka wallaahi dee annaku markaan nahay guddigii aqoqaystaanka wayna qusaysaayo daynaan wixii u fujignaanoon eegno weeyaan dee dad kaloo badanoo ay qusaysana way jirtaa inigu ka guud ahaan jibriil mas-uuliyadda naga saaran maxay tahay dadka isu socodka ee tahriibayaalka loo yaqaan anaga mas-uuliyadda naga saaran waxay tahay arta dad badan ay taabanaysa arta way jirtaa taariifkani oo waanunada kolkol de sharci darra ka socda laakiin meeshii kolkol dumar baa jira kolkol waxaa jirta awlaad baa jirta kolkol waxaa jirta awlaadanu waalidkoogii amba waxaas ay la socon oo iyaga keligood iska socda amba amba meel lagaga harayo waxaa jirta dad kulo iyo ku weliba amba xaggii dumarka ha ahaato oo dee waxyaalo dhibaatooyin badan la kulmaya annagu waxaan leenahay iyadoo dee sharcigii la ilaalinayo iyadoo la ilaalinayo tii amniga la ilaalinayo iyadoo la ilaalinayo xuduudadii haddana waxaa jirta dee mas-uuliyad kaloo ina saaran inagu haddaan nahay reer jabuuti haddii amba dowladdeennana saaran oo iyadu xitaa dee waajibaadkeygii ay ilaalinso iyadoona ku xadgudbayn iyadoo laakiin waxaygiina ilaashanaysa de oo de meeshii inay noqoto maaha meel frontier la iska soo de wala dhex maraya inay noqoto meeshiina maaha gowdhe markaan usoo noqono xaggan tababarkani waxyaalo badan uu iftiimiyey baa jirta maxaa ka mid a waxaa ka mida arta sharci ahaan wax sharci caalamiga ah oo isku socodka oo isagu xaquuq ahaan isagu wax khaas oo ah oo yaalla ma jirti ee sharcigan caalamiga isku socodku sharciyadii kala yaalay amba qaynuunadii kala yaalay iyo wax ka soo qaadanaya oo dee waxaasoo dhan oo laysku wada daray weyaano marka wallaahi dadkii meesha joogay wuu iftiimiyey waa dhammaan dadkii ay mas-uuliyaddu ka saarnayd dadka iyadoo dhan aduu wallaahi dee qolo kastaba wakiilaa ka joogay wixii wallaahi fikrado badan waa la isdhaabsaday rag badan oo xaggan dee maad aragtay ku takhasuuso iyo ku exbeera ka ah arrimahan isku socodka adii maad aragtay caalamigana waxay soo bandhigeen wallaahi korshay soo bandhigeen doodba meesha ka dhacday marka waxa weeyaan dadaal weyn waa la qabtay in dhowr sannadoodaba aniguna waxaan doonaynaa dadaalkaa weyn lagu jiro la ilaaliyana xitaa xaquuqaysaan qofku amba sharci daraha ku socdo amba sharci ha ku socdo taasa annaga miibkeega oo weliba markay khusuusan markay daawanayso awlaadda sideed u aragtaa ilaa iminka dadka tahriibayaalka caynkee loola dhaqmaa caynkee qaabkuu yahay daryeel wanaagsan ma helaan
daryeel badanoo laysku dayey way jirtaa waxaa jirta hata markii hore xitaa lamaba haynba waxa dad meesha maraya iyo waxana ma garanaysaa maanta hata waxa weye diiwaangelinta baaba harta muhiimaba waxa weeyaan dadkii harta harta ogowba xaalku xalkuu taagan yahayba inaa la ogaadayba hayd marka waa laysku dayey oo duqulada hay-adaha iyo dowladdu waa laga wada shaqeeyey laakiin de wax wallahi harta dhibaatooyin oo badan ama dad badda laga soo qabtay ama wax halkaasi ma jiraan hata sorunta markii xitaa dequlooyinkii ciidamadii aan la sheekaysanay wax dhibaatooyin waaweynoo la sheegi karo ma jirto wallaahi waxaan kuleeyahay aduu arrintu way iska wanaagsantay seeruntu xaaladda waana la wadaa dadaalkeygii ta annaka noogu muhiimsa waxa weye tan isha lagu eegayo amba xagga inay dhibaatooyin soo gaadhin gabdhaha yaryar inamada yaryar iyo khasuusaanba dee dadka gebi ahaanba ee dee madaragtay tahriibaya sidii loo dejin lahaana halkaana howlaheega magarantaa la sii xoojiyo waa taasi waa dadaal la wado wataanan ku baraarujinanna anagu haddaanu nahay gudigii aqoonsaysan
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ramadaan muuse oo warbixinta iyo waraysyada nooga soo diray dalka jabuuti
dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed haddii aan ku cesho waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed
haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxay noo haysaa caashe ibraahim caashacuud
madaxweynayaasha soomaaliya iyo jabuuti oo maalintii axadda booqasho ku tegey magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa baaq nabadeed u soo jeediyey beelo ay colaad ku dhex martay gobolkaasi iyadoo uu dhinaca kalena madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sameeyey ballanqaad ah in dowladdiisu ay bixinayso wixii hanti ah ee colaaddaasi ku burburtay haddii beelahaasi diriray ay nabadda qaataan haddaba sidee ayay dadka deegaankaasi u arkaan baaqaasi labada madaxweyne waa qodobka uu ku saabsan yahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka qaybgelaya nabadoonna faarax raage kooshin oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka iyo sidoo kale bashiir xuseen dhowre oo ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka gobolka waxaan sharaf weyn usoo hiiraan inay labada madaxweyne ay soo booqdaan waana markii labaad oo madaxweyne jamhuuriyad kale toddobaatan labadii nin baamin iyo maxamed siyaad allah naxariiste magaalada waa magaalo qadiimi waa magaalo taariikh leh dagaaladana waa dhacaan adduunkana waa ka dhacaan dalalkana waa ka dhacaan soomaalina waa ragasii waa dagaal arrinta haddaan usoo noqono baaqa madaxweynaha ismaaciil cumar geele sagaashan iyo sagaalkiiba inuu mishinka wuxuu geeyey inuu soomaali arrinteeda ugu qaato ilaahay ka sokow maanta alxamdulilah dowladan dhisan ee shirkii carta iyo tii labada kun iyo sagaalkii iyo midda haddan digtaba iyo ciidankan unoo keeno hil walaal iyo ciltire maanta waxaa lagu helay dowladnimada soomaaliyeed awoodda ilaah iskale awooddiisa ahayd iyo waxay ahayd iyo maaragtay howlihii siyaasadeed dib heshiisiinta sameeyey annaga waa qaadanaynaa ismaaciil cumar giila soomaaliyo dhowr iyo maaragtay sideed boqol oo sideetan qabiil ka badan ayuu meel isugu keenay laba qabiil oo walaalaho meel wada degan arrimahooda waa qaadanaya nabadoon faarax baan siinaya faarax kooshin adigana sidee kuula muuqdaa baaqa madaxweynaha uu jeediyey ee ku saabsan haddii colaada la joojiyo in wixii khasaare meeshaas ka dhacay ama hantidii burburtay in ay dowladdu bixin doonto
waxay iila muuqataa horta waan ku salaamaya caasho salaam bacdigeed horta waxay iila muuqataa salaad waktigii ay laheyd aan la tukan ayaan u arkaa anigu oy sababtu tahay waxa laga hadlayay nabad hiiraan ayaa madaxweyneyaasha ku baaqeen nabadda hiiraanna hiiraan ayaa dhali kara asagayna ka dhalataa marka gobollo kaleeto oo ama shana ama lix hadda ka yimiday in lagula gorgortamo oo la yidhaahdo hiiraan ha la nabadeeyo waxa qaladaan u arkaa aniga waxaa ka saxnaa lahayd in la yidhaahdo gobol walba dadkii ka yimida ha aado dadkii gobolkan isla jooga waa tasha karaa waxaa kuugu daliilan dagaalo maalin dhaweed ka dhaca dalka isla leh oo isla degan markuu ka dhacay waa isu naxayan waa isu arxamayaan laakiin gobollo kale dad ka yimiday uma arxamaayo dalka derisnimona ma fiirinayaan marka waxaan aaminsanahay salaad aan waktigeeda la tukan inay tahay aan u arkaa walaal waa tahay haddaan dhinaca kale ka fiirino marka hadalkaasi dhiirigelin ma u noqon karaa in colaada la joojiyo bulshadii isku soo dhawaato degaankoodii uu dib ugu dhismo waxaan siinayaa bashiir a nabadoonka arrimaha uu sheegayana odayaasha dhaqanka waa noo sheegeen dagaaladan gobollo badan laga soo abaabulay waxyaabahan ku leeyahay farsamay u baahan tahay holka lagu joojin kara kamid tahay sideedana nabad haddii lagu baaqo nabadaan naasalnugale nabadii waa wax la qaato nabadoonkana hada hadalka uu sheegayo iyo dhibaatada uu sheeganayo annaga maamulkaan kamid nahay waa waxay dadka isoo sheegteen oo dhibaataha la arkay oo la gaaro marka waxay u baahan tahay dadku waa wada dhashay annaga haddaan walaalana isla wada degannahay soomaalida inta labaa afirsiino ka dhow dadka walaalaha oo wada degan inay wada noolaadaan oo ay xeer ku wada noolaadaan wanaagsan waa fiican tahay waa tahay gacanka sheegito waa laga bixinaya lakin waxaa sabab protest wuxuu ka dhalanaa nabadii albaabkeeda hala fogo waa tahay faarax kooshin waxa weeye horta waxa weeye qofka markuu muslim yahay nabad ma qaadanaysaa mase qaadan maysi wax laysku kaba maaha nabadda waa qaadana yaad ka qaadane waxaad ka qaadane nabadda qofkii kula derisood isku dhacdiin laakiin gobollo kale oo dhowr aan ka imaana waana waana la wada hadla waa wax max jira ma aha sax qaladka meesha uu ka imaana dawlad waxaa la yidhi aqli quraansho indha quraanshayo aqli dawladeed toona lama arkaa la yidhi way og taha dawladdu meelaha ay soo mareen waxa weeye marka wax la saxaayo meesha cudurku ka jira ha la daaweeyo ee dagaalaa meeshaan ka jira yaan la dhihin nabadoon faarax waa marmarka kale nabadoon faarax waxaan rabaa waxaan rabaa in aan eedaynta intaan iska dhaafno laakiin aan ku koobnaano baaqa madaxweyneyaashu ay jeediyeene ah in ay dhiiro gelinayaan in la joojiyo colaada oo ay ku baaqayaan wixii khasaare meeshaas ka dhacayna ay dowladdu iyadoo ay wax ka qabanayso arrintaas markaad fiiriso dhiirigelin ma u noqon kartaa in colaada la joojiyo bulshadii meesha wada degnayd ay iyaga isku soo dhawaadaan arrimoodii xalistaan dhinacaas markaad fiiriso waxa weeye ayaga hadda madaxweyneyaal waaye ummad badanay mas-uul ka yihiin laakiin laba nin oo isu timaadaa colaada hala joojiyo qaadanaysa sax weeye taas waa la qaadana waxase ka horeeya horta waxaa lagu wada hadlaa yaa wada hadlaa colaada soo hiiraan kama taagna hiiraan maa wada hadlaa mise gobollo kalaa wada hadlaa waaye su-aashaas ayadoo laysu soo weydiiyey ayaa waxaa la rabaa in la isula yimaado marka la isu soo weydiiyo su-aasha caynkaasa kadib ha la isula yimaado aniga siday aragtidayda ila tahay dadka xodogaalkaana hala warsado way og tahay dawladdu cid kasta way og tahay baayaa laga yimid galgaduudaa laga yimid bakoolaa laga yimid etoobiya gudaheedaa laga yimid dadkaasu danta uu yimid horta hala isweydiiyo dawladdu ha isweydiiso waa tahay bashiir waan siinayaa etoobiya hala weydiiyo intaa weeye bashiir dowladdaad ka tirsan tahay maamulkii dowladda gobolkaad ka tirsan tahay baaqan madaxweyneyaashu ay jeediyeen ku saabsan in colaadda la joojiyo dowladdana wixii hantee burburay halkaas inay gacan ka geysanayso dib u soo kabashadii dowladdu hadalkaasi ma caddaysay qaabkay u marayso dowladda dowladdaas waa dowladda hoojisan madaxweynehina waa sheegay in dhowr arrimaan u yimid laakiin waxaan waxay u baahan tahay waa farsamo oo keliya hadalka ismaaciil cumar gelin hadde waa oday soomaaliyeed maanta afartan wadana soomaalida ku hadasha aabaheedi waaye ninkii dowladda soomaaliyeed dowladnimada u taaga waaye maslaxa soomaaliyeed uu gelayo waa gelaya hadduu yihahdan waa la qaadanaynaa meeshan waxay u baahan tahay farsamadii isu keeni lahayd dib u heshiisiintaasi dowladda u taalla dowladda federaalka u taalla madaxda naga shaqeeya u taalla annagana waa sugayna biinila keliya waana ku dhaqaaqayna annagii nabadoonada biinila keliya waa tahay waa tahay aad baad umahadsan tahay nabaddoon faarax kooshin mar haddii madaxweyneyaasha ay baaqi soo jeediyeen oo colaadda in la joojiye ah gogashii la isku waraysan lahaa horta marka hore in la wada fariisto inay tahay kadib laga wada hadlo wixii markaas la kala tabanayo makula muuqata arrintaas mid meesha ku jirta inay tahay oo loo baahan yahay waqtigan aniga horta maba ii muuqataba waxaan gogashaan iyo waxaan oo dhanba maba ii muuqtaanba waxaa ii muuqda gobolada soomaaliya horta ha ayaga ha laga bilaabo haba laga bilowdo gobolada soomaaliya gobolkaa gobol gardaray ha la yidhaaho markii la yidhaaho gobolkaas gobol hebela ayaa hiiraan ku duulay la yidhaaho ou yidhaaho ama garaawshaan ka bixina ama waan ku gardarnay marka la yidhaaho kadib ha laga wada hadlaan qabaa aniga horta fikradayda nin nabaddu wax ugu taallaanahay nin aan colaadigi soo dhaweynayna nahay laakiin dawladdu waxaa looga baahan yahay gobolkaas maxaa looga duulay oo dad gobolkaasow maxaad gobolkaas ugu duushay kow gobolkaasow maxaad gobolkaas ugu duushay kow hiiraan la yimaado la yidhaha maxaad kala haysiin adinku inta hiiraan oo talada islalow ay tidhaaho maxaad kala haysiin wadahadalna loo furo sidaasaa rabaa laakiin inay ka soo bilaabaan gobolkaasow maxaad gobolkaas u doonta gobol hebelow maxaad hiiraan ugu duushay marka gobol marka hebelow maxaad hiiraan ugu duushay marka marka waxaad leedahay intaasaa laga bila marka wa- marka waxaad leedahay inta aan magdhow iyo arrimahaaba la gaarin bal horta hala isweydiiy wixii colaadda keenay haa colaadda wixii keena ha la isweydiiye colaadda wixii keena ha la isweydiiye waxa horta oo dhacaya oo kor ka imaana horta hala saxo hiiraan colaaddiisa saddex beriyaa lagu dhamaynaa ani odayaashaan ka mid ahay nabadgelyadaan jeclahay nabaddaa waxay ugu filan laakiin nin aan nabaddu wax ugu filnayn oo gobollo kale ka yimid ay ma la xaajaysan karno aaga halkaas aan ka qabto labada walaal nimankan faqo cumar iyo faqo maxmuud oo walaalena meesha maaragtay dagaalka ka dhaca dhacay iyo dadkan nabadla sheegay dadkan difaajiilaanka dhexdooda ayaga dhexdooda kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii toddobaatan iyo sideed qafood iskaga dileen jannada soomaalida dhibaatada dhulka waa wada qabtaa xalka loo baahan yahay waxaa haddii haddii labada filos isku dilayso dhow iyo beer ee laysku haysto waxaa waxaasoo dhan waxaa waaya shuruucdeeda iyo land commissionkeeda iyo baarlamaankii dowladda u taalla laakiin annaga gudda aanan mar kastaba qof kasta oo jiladan u sheegayna waxa waaya nabarta asaaskeeda iyo bilowdeeda principalka waxa u ah dogo in la keliyo xubintii doodda gaaban ee maantana dhegaystayaal intaa haynoo joogto
caashe ibraahim aadan caashe cuud aad bay u mahadsantahay xubintii dooda gaaban in nala socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa v o a washington haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka muddo dhowr bilooda waxaa hakad ku jiray howlaha dekadaha xeebta galbeed ee maraykanka shaqaalaha sagaal iyo labaatan dekedood ayaa muddo bila ah shaqo joojin ku jiray lacag balaayiin doolar ah ayaa lagu waayey bilahaas dhowrka ah ee shaqadu xidhnayd jimcihii toddobaadkan ayaa heshiis aan dhammaystirnayn la gaadhay in hawshii lasii amba qaado cabdisalaan siciid faarax oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada los angeles ee gobolka californiya ayaa ka hadlaya ismaandhaafka wixii marka hore keenay waxa lagu heshiiyey iyo muddadaas shaqo joojintu ay jirtay khasaarihii laga dhexlay waxaanse cabdisalaan marka hore weydiiyey dekedaha ugu waaweyn ee maraykanka ku yaala maxamedow dalkan maraykanku sidaad la socoto waa dal aada iyo aada u weyn waxaana uu leeyahay dekado aad iyo aada u badan oo qiyaastii boqol iyo konton la oran karo way ka badan yihiin marka dekadaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a dekadaha bariga ku yaala eh, sida magaalada new york oo kale eh, midda virginia ku taal eh, norfolk ay ka mid tahay eh, charleston oo south carolina ah long beach ah, iyo los angeles port oo labaduba ku yaala los angeles tacoma oo iyaduna seattle ku taala iyo dekada badan oo aad iyo aada muhiim ah ayuu wadankanu leeyahay dalka maraykanka waxaa bari iyo galbeed ka kala mara laba badweyn oo ku xidha dunida inteeda kale gobollada bari waxaa mara badweynta atlantiga halka dhinaca galbeedna ay marto badweynta basifika labada badweyn ayaa haddaba maraykanka u oggolaada inay xiriir la yeesho dalal badan oo caalamka ku yaala haddaba waa aya dalalkay dekedahaas shaqo joojinta ku jiray ay ganacsi ahaan la xidhnaayeen Eh, xeebahan west coastiga ku yaala eh, california ilaa iyo eh, seattle washington dhaca waxa ay xiriir weyn oo xagga ganacsiga ay la leeyihiin adduunyada oo iska dhan laakiin eh, xiriirka ugu badan waxa uu ka dhexeeya eh, wadamada kulaala badweynta loo yaqaano pacifiga ee qaaradda asia oo iska dhan ilaa iyo australia ismaandhaafka ururada shaqaalaha ee mas-uulka ka ah muruqmaalka dekedaha u shaqo taga iyo maamulka dekadahaas ayaa toddobaadkan heshiis aan dhammaystirnayn gaadhay maxay haddaba labada dhinac markii hore isku diideen Eh, june labadi kun iyo afar iyo tobankii waa sanadkii lasoo dhaafay eh, ayaa sagaal iyo labaatan dekadood oo aada u waaweyn oo galbeedka maraykanka eh, ku yaala oo ay kasoo bilaabato magaalada san diego ilaa iyo eh, seattle washington oo qiyaastii saddex gobola gobolada california oregon iyo seattle eh, dekedahaas ku yaala ee sagaal iyo labaatanka ah shaqaalahooda oo ka cabanaya eh, mushaharka ay qaataan oo ay sheegeen in ay u baahan yihiin in loo kordhiyo iyo waxyaalaha xaqa ah ee shaqaaluhu ay leeyihiin marka ay shaqeeyaan Eh, ayay runtii ka cawdeen waxaana ah, m- ayaga oo ururada shaqaalaha ama unionka ay leeyihiin iyo maxaa la yidhaahdaa qolyaha eh, dekedahaasi ay eh, cabashadii u gudbiyeen kadibna arrintaas wax xal ah eh, laga gaari waayay muddo sagaal bilooda akhirkiina ay noqotay in lasoo gebagabeeyo Eh, waan gartay marka maxaa lagu heshiiyey sabsidii go-aanka la gaaray waa maxay Eh, mase lagu noqonaya shaqadii Eh, maxamedow waxaa xusid mudan arrintani markii in muddaa oo sagaal bilooda ay soo socotay eh, akhirkii eh, aqalka cada maraykanka iyo obama waxay ka fursan waayeen eh, inay arrintan bal lagu hadla galaan oo shaqaalaha eh, unionka ururada unionka iyo qolyaha maamulada dekadaha bal ay dhexdhexaadiyaan Eh, marka waxay usoo direen secretariga uqaabilsan xagga shaqada ee loo yaqaano eh, tom perez oo isagu yimid magaalada san francisco ee california Eh, halkaas oo ay ka dhacayeen eh, dhexdhexaadinta ururada shaqaalaha iyo maamulada dekeduhu akhirkiina eh, waxa lagu gaaray qodobo runtii aad iyo aad u fara badan oo ay kamid ahaayeen bal in eh, contractiga loo saxiixo shanta sano oo soo socota waxyaalo badan oo marka iyaguna ay cabanayeen eh, aad iyo aad loo xaliyey Eh, shaqadiina marka ay dib ugu noqdeen sabtidii toddobaadkan ayay ahayd markii labada dhinac ay ku heshiiyeen in howlihii dekedaha la sii wado lagana wada shaqeeyo dhammaystirka heshiiska la xidhiidha sidii wax looga qaban lahaa cabashada shaqaalaha muddadaas ay sagaal iyo labaatanka dekedood howlahoodu taagnaayeen waxaa khasaaraha ka dhashay lagu qiyaasay balaayiin dollar haddaba waa kuwey qaybaha ganacsi ay shaqo joojintu sida gaarkaa u taabatay sidee ayayse u saamaysay dhaqaalaha guud ee maraykanka Een, waxyaalaha aadka iyo aadka loo hadalhayo eh, maxamedo waxaa ka mid a tusaale yar marka aan ku siiyo eh, dekedahan galbeedka maraykanka dhaca eh, waxa ay soo geliyaan boqolkiiba soddon iyo shan in ka badan dhaqaalaha maraykanka ay qayb ka qaataan waxyaalaha la dhoofinayo iyo waxyaalaha la soo dejinayo taa marka waad ka dareemaysaa baaxadda ay leedahay dadka shaqaalaha ee ku tiirsan tusaale yar oo kale eh, warshadlayaasha maraykanka gaar ahaan galbeedka eh, dadka beeraleyda ah waxyaalaha ay dhoofiyaan iyo waxyaalaha ay soo dejiyaan intuba way istaageen taasi marka waxay keentay dad fara badan oo xitaa aan ka shaqaynin dekedaha aan kuu sheegay oo warshadaha iyo beeraha ku taxalluqay in quutil daruurigooda uu istaagay eh, sababahaas dartood warshado badanna ay u xirmeen eh, dhaqaalihii soo geli jiray goobahaasina ay istaageen marka kumanaantan kun oo qof ayay si toosa arrintani u taabatay gobolada ay ku yaalaan dekeduhuna dhaqaale ahaan iyo guud ahaan dowladda federaalkana way taabatay
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta ku soo qaadanay shaqa joojin ay wadeen shaqaalaha dekedaha galbeed ee maraykanka oo la soo afjaray intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsanayey barnaamijka amuuraha maraykanka haatan ismaaciilow dhinacii sugaanta ayaynu jalleecaynaa aan soo qabto hees u qaado fanaanka muuse ismaaciil qalinleh oo lagu magacaabo weli jacayl kuma gelin
weli jacaylku kuma gelin heesaha kuma digin sida irmaanta kuma gurin sida gahanna un qaba gobogobo ma suuna weli jacaylku kuma gelin heesaha kuma digin sida irmaanta kuma gurin sida gahanna un qaba gobogobo ma suuna sida geedku muululin miidhaha la gudeeyo eerkaga gariirise sida geedku muululin miidhaha la gudeeyo eerkaga gariirise adiguna ima garan nagahaabsamaan ogan jacaylkuna gadiira adiguna ima garan nagahaabsamaan ogan jacaylkuna gadiira ago gurini ka jira haddii calabka ku galo gurba gurba gurba ii xasuuste gurba ii xasuuste ago gurini ka jira haddii calabka ku galo gurba gurba gurba ii xasuuste gurba ii xasuuste jacaylku kuma gelin uma soo girangirin good qaniyadiisi sida ruugantaa qaba gabaxkaha masuusi weli jacayl kuma gelin uma soo girangirin wadqaniyadiisiyo sida ruugantaal qaba gabaxkaha masuusi gala lahaatimaadin gabar yahay kumuu falan codkaas muuse ismaaciil qalinle wuxuu gebagaba u yahay baahinteennii galabnimo ay halkandii kala socodsiinayeen anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere tan iyo intayna idaacadda fiidnimo ee toddobada ku kulmayno waa aniga iyo dhegaystayaasha v o edan kale sidaas iyo kulansi dambe oo xiise leh
anagahaabsamanodan jacaylkunagadiira adiguna imad garan anagahaabsamanodan jacaylkunagadiira had kastaba hagaago haddan gacanta kuu dhigo gugo gugo guguway cusbuula guguway
This program has come to you from the Voice of America, Washington.